بsم اللh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا بعد qال الإmام أbو عبدالرحمن النسائي رحمه الله تعالى النهي أn ينfر صyd الحرم iska reebida layska reebay in la didiyo sayd اlxaram xaramka ugaartiisa ugaarta xaramka in la didiyo oo la kiciyo la buriyo iska reebidda layska reebay caddaynteedii ayuu baabkan yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa saciid bnu cabdiraxmaan qaala xadahanaa sufyaanu huwa bnu cuyaynata can camrin huwa bnu diinaar can cikrimata can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal haadihi makkatu tani waa maka xaramaha allahu caza wajala allah xaram ka yeelay yowma khalaqa asamaawaati waalarda dhulka ee cirka maalinkii uu abuuray lam taxila liaxadin axad uma xalaal noqonin axadka oo qabli aniga hortay a walaa liaxadinna uma xalaal noqonin oo u xalaal noqon maysa bacdii aniga gadaashay ah wainamaa uxilat lii waa la xalaaleeyey waa la ii xalaaleeyey aniga saacatan saacad baa la ii xalaaleeyey min nahaarin oo maalin ah maalin gelinkeed ayaa la ii xalaaleeyey anigana wahiya saacatii haadihi waana saacaddaydan tan ah wahiya iyadu saacatii haadihi saacaddaydan tan ah xaraamun waaye mid yacni xurmo leh bixaraami illaahi caza wajalla ilaahay xurmo u yeelidiisa ayay xaram ku tahay ilaa yowmi alqiyaamati ilaa iyo maalinta qiyaamaha saasay ahaaneen laa yukhtalaa khalaahaa cawskeeda lama guro oo lama gooyo walaa yucdadu shajaruhaa geedkeeda lama gooyo walaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama didiyo walaa taxilu luqatatuhaa luqatadeeda baadideedana ma xalaal noqoto marka waa ayb bacda nusaq marka walaa yucdadu shawkuhaa ayay qorayaan qodaxdeeda lama gooyo waay marka lama siibo walaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama didiyo walaa taxilu luqatatuhaa baadideedana ma xalaal ah in la milkiyo oo baadinimo haddii la naadiyo lama milkinayo ka bacdi eeda baadida xaramka ilaa limunshidin unbay xalaal u tahay qof yaboohinaya maahane yacnii qofka yaboohiyaa xalaalay u noqone waa qaado karaa maahane marka horeba waxaa soo qaadi karo ay u bannaan tahay nin inuu naadiyo bis ujeedkiisa uu yahay ee nin inuu milkiyo hadhow rabi doono sidaa looma soo qaadi karo fa qaama alcabaasu cabbaas ayaa kacay wa kaana rajulan nin ayuu ahaa mujariban yacni mujarib ah mujariban halkan marka waxaa laga wadaa nin yacni mujarib ahoo rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii uu la hadlo oo hadal uu ka yacni uu hortiisa kusoo wajaho mid yacnii tajribeeyey waayo oo aan xaraj iyo dhib u arkaynin sababtoo ah waalidow u ahay oo adeerkiisa u ahay aabbihi la dhashay marka mujariban waxay ka dhigan tahay marka muj yacni ay daa jur'atin ay jari-an daa jur'atin mid jur-a u saaxiiba dadka kale waa ka cabsanayeen oo nebigu waa ka heebeysanayeen laakiin isaga maadaama adeernimo iyo waalidnimo ay jirto xoogaa hadal waa dhihi karay marka saasaa marka mujaribanta macnaheedu ayuu yahay fa qaala wuxuu yidhi ila alidkhira geedka idkhirka ma ahane rasuul allow kaas noo dhaaf fa inahu libuyuutinaa guryaheenna ayaa ayuu u ahaaday kaasi oo guryaha kor iyo waxbay ka saaranayeen daash iyay ka dhiganayeen wa qubuurinaa iyo qubuuraheenna qubuurahana in lagu cubo oo cub oo kale looga dhigo geesaha fa qaala wuxuu yidhi ila alidkhira idkhirka maahani marka maxalushaahidka walaa yunafaru saydu haada waan ugaarka maka lama didiyo qaala istiqbaalu lxaji xajka qaabilidiisa yacnii dadka xujaajta ah ay istiqbaalu lxujaaji dadka xujaajta ee xajka maka usoo galay in la qaabilo laga hortago ka hortagooda oo in inta laga hortago soo dhoweyn looga hortago wa bihi qaala xadahanaa moxamed bn cabdilmalik bni zanjaweyhi qaala xadahanaa cabdurazaaq qaala xadahanaa jacfar bnu sulaymaani an jacfar bnu sulaymaana can haabitin can anasin qaala dakla الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama makata nebiga maka ayuu soo galay fii cumrati اlqadaa cumratu اlqadaa markay ahayd wabnu rawaaxata ibnu rawaaxana beyna yadayhi hortiisa uu yahay yaquulu ou dhahayo khalluu bani اlkufaari can sabiilihi alyowma nadribkum calىa ta'wiilihi riwaayada horan soo marna calaa tanziilihi bay ahayd alyowma nadribkum maanta waa idin garaacaynaa calaa tanziilihi baan idinku garaacaynaa liajli tanziilihi dejinta alle nebigiisa uu dejiyey meeshaan soo uu keenay ama calaa tanziilihi qur-aanka dejinta uu kusoo degay oo nebiga lagu soo dejiyey kaasoo idinka in la idinla dagaala maadaama cudwaan aada xaramkii ku haysaan kaas dartiisaan idinku garaacaynaa darban yuziilu lhaama can maqiilihi garaacis madaxyada ka zuulinayso can maqiilihi can mowdicihi booskiisa wayudhilu lkhaliila wayudhilu darbiga oo yudhilu ilowsiinayo alkhaliila wadaayiga can khaliilihi ilowsiinayo qaala cumaru cumar wuxuu yihi yabna rawaaxata afii xarami illaahi ilaahay xaramkiisa wa beyna yaday rasuuli illahi sala ll cl slam iyo nebiga hortiisa miyaa taquulu hada shicra aada ka dhahaysaa maxalushaahidka marka hadda kan way beyna yaday rasuulillaahi qofka xaajiga in laga sii horeeyo kasii horeynta marka waxay noqon kartaa dad isaga la socda inay kasii horeeyaan waxaa kaley noqon kartaa dad magaalada hore ugu jiray inay soo dhoweeyaan labada marka waa keenay labada macnaba macna marka kan way fa qaala nabiyu sal ll ly slama nebigu wuxuu yihi khalli canhu iska dhaaf fawaladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaaye lakalaamuhu hadalkiisa ashaddu waa mid darnaan badan calayhim iyaga korkooda ku darnaan badan min waqci nabli gamuunka tuuryadiisa ay min ramyi nabli leebka ama gamuunka tuuryadiisa waa uga daran yahay waa soo marnay xadiidkan halkaas meesha hore waxaan kusoo marnay xaramka in lagu gabyi karo iyo in la soco karo imaamka hortiisa in la soco karo halkaanna marka wuxuu u keenayaa istiq nooc istiqbaala ku jiro oo in laga horeeyaba nebiga sal lla ly slam oo yacni hortiisa lasii qabto wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa yaziid wahuwa bnu zuraycin can khalidin اlxadaa can cikrimata can ibni cabaasin ana الnabiya slى اllahu عalayhi waslama lama qadima makata maka markuu soo galay markaani waxay ahayd cumratu lqadaa sanadkii toddobaaday ahayd markii uu maka soo galay istaqbalahu waxaa qaabilay oo ka hor yimid uqaylimatu bani haashim reer bani haashim wiilashoodii yareeray qaala waxa uu yidhi faxamala waaxidan mid ayuu qaaday beyna yaday hortiisau ku qaaday wa aakhara mid kalena khalfahu gadaashiisa ayb waxaa u yimaadeen marka uqaylimatu bani haashim wiilashii yaryaraha reer bani haashim ayaa ka hortegay markuu maka soo galay waa qaaday midna hortiisa u dhigay gaadiidkii uu saarnaay midna gadaashiisau midna gadaashiisuu saaray xadiidka marka waxaa laga qaadanaa macnihii loo tarjamay oo ah xaajiga in lasoo dhawey karoo la qaabili karo maka lagu qaabili karoo lagu soo dhawey karo lamaa qadima makata ayuu yidhi hadda marka tarjamada iyo xadiidka xadiidkaa caamsan markii uu maka soo galay muxuu usoo galay xaj may ahayd cumra may ahayd macaadiyu isaga soo galay halkan hadda nusub gaara ma cayinna tarjamadana waxay leedahay istiqbaalu lxaji tarjamada marka xajay ku qeydan tahay tanna marka waxaa weeyaan tarjamadana xaja lama sheegin qadma unbaa la sheegay soo gelid marka mararka qaar tarjamadiida inay tahay wax khasiis takhsiis uu ku jiro xadiidkiina cumuum uu ku jiro hadda marka cumuumku de dabcan afraaddiisa waxaa uun iska soo gelaya qeyb ka mida xajkii qeyb ka mida cumuumkaas unbuu iska noqonaa tarjamada marka waa lagu guda karaa xadiidkan bukhaari laftiisa saxeixa sidaasoo kale u sameeyey ayb waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa sidoo kale hal gaadiid in saddex qof la saari karo haddii uunan ku dhibtooneynin ratiga ama faraska ama baqasha hadba wixii la saaran yahay hadday xamili karto saddex qof oo aan aada u culays badnayn oo kale hadda laba wiiloo yaryaray ahaayeen kuwan in marka gaadiid hal gaadiid la saari kara saddex qof wa calaa haadaa ayuuna u tarjamay bukhaari laftiisa fi kitaabi اladab min saxiixihi ayb qaala baabu tarki rafci lyadayni cinda ru'yati اlbeyt gacmaha kor u qaadidooda ka tegista laga tegaayo cinda ru'yati اlbeyt kacbada aragtideeda agteeda marka beytka loo jeedo oo kacbada la arko gacmihii in kor loo qaado in layska dhaafo marka tarjamada waa tarjamo salbi ah macnaheedu waxay tahay in gacmihii kor aan loo qaadin marka kacbada loo jeedo la arko wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadahanaa moxamedun huwa bnu jacfar gundar qaala xadahanaa shucbatu qaala samictu abaa qasacata albaahiliy ninkan suweyd bnu xujayr ayaa la yidhaahdaa wahuwa albasriyu hiqatun cimraan bnu xuseyn ayuu marmar ka wariyaa waxba kama maqlin laakiin oo riwaayadiisa oo munqatica sida abu daawuud uu yiri muslim iyo asxaabu sunan alarbaca u wariyaan yuxadidu can lmuhaajiri اlmakiy wuxuu ka xadiidayaa marka almuhaajir almakiy ayb ninkan marka tarjamadiisu marka ibnu xajar maqbuulou ku sheegay ibnu xibaan cidaan ahaynna ma tawhiiqinin khaaabina waxa ay uu tilmaamay ou yidhi dacafa athawriyu wabnu lmubaarak waaxmadu waisxaaqu xadiida muhaajirin fii rafci اlyadayni cinda ru'yati اlbeyt liana muhaajiran cindahm majhuul majhuulun ayb marka muhaajir iyaga agtooda majhuuluu ka yahay saasay u daciifiyeen marka xadiidkanba isagay ku daciifiyeen ayb marka jahaalaa ku sugan ninkan oo fii cidaadi اlmajhuuliin ayuu ku jiraa saa darteed marka xadiidkan wuxuu reebaya gacmaha in kor loo qaado kacbada marka la arko dacfigaasaa ku jira haddii marka xadiidka uu daciif noqday ma la qaadi karaa marka in la qaadaa maxay noqone khaaabi wuxuu yidhi macaalimu sunanka wadahaba athawriyu waaxmadu waisxaaqu wabnu lmubaarak ilaa rafci lyadayni cinda ru'yati اlbeyt aimadaa waxay ku tagay in gacmaha kor loo qaado marka kacbada la arko waxayna qabsadeen xadiid ibni cabaas oo marfuuc ahoo nebiga sala allahu alayh waali wasalam uu leeyahay inuu gacmaha kor u qaadi jiray toddoba meel oo nebigu inuu yidhi toddoba meel gacmaha koraa loo qaadaa waxaa ku jirta cinda ru'yati اlbeyt cinda ru'yati اlbeyt ayaa ka mid ahayd kacbada marka la arka la arko agteeda gacmihin kor loo qaado ibnu khuseymaa wariyey laakiin xadiidkaas laftiisa waa daciifa waxaa ku jiro moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi leyla marka kan oo tarkiga sheegayana waa daciif oo muhaajirkan waa jahaala ku sugan midkan sheegayo in gacmaha kor loo qaadana isaga laftiisa waxaa ku jiro waxaa ku jira laftiisa dacfi oo moxamed bn cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaa sanadkiisa ku jiro ibnu cumar waxaa laga wariyey inuu gacmaha kor u qaadi jiray ruwiya can ibni cumar anahu kaana yarfacu yadayhi cinda ru'yati اlbeyt marka waxaa ansaxay ibnu cumar inuu gacmaha kor u qaadi jiray ibnu cabaasna waa laga wariyey sidoo kale aahaartaas asxaabtaa la weheshana marka wax marfuuca kuma soo aroorin laakiin oo saxiixa mucaarado ka nabad galay aahaartaas saxaabadaas ibnu cumar iyo ibnu cabaas gacmaha in kor loo qaada ay koray u qaadi jireen dhib ma lahan marka in gacantii kor loo qaado way iska bannaan tahay can ilmuhaajiri اlmakiyi qaala su-ila jaabir bnu cabdillaahi can irajuli qofka ayaa la su-aalay yaral beyta kacbada arkaayo ayarfacu yadayhi labadiisa gacmood kor buu u qaadayaa qaala wuxuu yidhi maa kuntu adunnu ma aanan ahayn inaan malaynayo axadan axad yafcalu hada inuu kan samaynayo ila alyahuuda yahuud maahane xajajnaa maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la xajinay falam nakun nafcaluhu ma aanan ahayn inaan samaynayno sidaa ma samay jirin saas marka muhaajirkaasaa ku jiro majhuulka ah qaala adducaau cinda ru'yati اlbeyt ducada marka kacbada la arko agteeda la akrinayo wa bihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa abu xafsin alfallaas qala xadaثna abu caasim wahuwa الnabil الضaxaak bnu mklad qala xadaثna bnu jurayji qala xadaثanii cubayd الlahi wahuwa اlmakiyu hiqat cubayd llahi bn abi yaziida ana cabdالraxman bna طaariqin ana maya qala xadaثna bnu jurayji cabdilmalik bni jurayj can cubayd اllahi bni abi yaziida wahuwa hiqat kahiiru اlxadiid rawa lahu asxaabu اlkutub الsita ana cabdالraxman bna طaariq bni calqamata wahuwa cabdالraxman bnu طaariq bni calqamata almakiyu lam yuwahiqhu غyr بن حbاn iبن حbاn ubaa twثiiqiyey iبن xajarna maqbulu ku sheegay أnahu أخbarahu can أmihi waa hooyadii waa صaxaabiyad waaye lakiin magaceeda faslka mubhamaadka iبن xajar cabdالرaحman بن طaariq can أmihi wuxuu yihi lam acrif magaceeda ma aanan garanin lakin waa صaxaabiyad lahaa xadiiث waaxid waana kan ana nabiya sal l slama kaana wuxuu ahaa idaa jaa makaanan meel haddii uu yimaado fii daari yaclaa meesha oo daaru yaclaa markaas ay iyada hadlaysa ahayd meeshaa markuu yimaado istaqbala alqiblata qibladou qaabilayay wa dacaa allow baryaayay meeshan marka fii daari yaclaa marka lele markii dambey daartaani ka ka samaysantay ee xilligaas hore ma ahayn daartan marka waxbaa lagu tilmaansa ay ku tilmaamaysaa marka waxay leedahay rasuulka sal ll ly slam daari yaclaa oo kale markuu soo gaaro ee uu kacbada intuu qaabilo ayuu ducaysa jiray marka cinda ru'yat lbeyt waa meeluu kacbadii ka arkaayo waxaa kaloo la dhihi jiray meeshaas kaana yuqaalu almuddacaa saana waa dhihi jireen makaanu ducaana waa la dhihi jiro meel lagu ducaysta inay tahay ayaa loo yaqaanay ayb marka xadiidkan ayb isaga marka ninkan cabdiraxmaan ibnu taariqan baa marka maqbuul ugu yaraan mutaabaco u baahan yahay ayb wuxuu leeyahay halkan marka diya almaqdisi fi lmukhtaara xadiidkuu soo saaray can ilxasan ibni xamaad ibni fadaalata asayrafiy can camr bni caliyin bihi ilaa anahu qaala fiihi can abiihi buu ku daray ayb xamaad bni fadaalata an can camri bni caliyin ilaa anahu qaala fiihi can abiihi buu yiri meesha oo can umihi ah ayuu can abiihi yidhi bukhaarina waa tawhiimiyeba riwaayadaha fi taarikh اlkabiir can camihina waa soo aroortay waa qalad iyadan can umihi a marka saxeexa qaala fadlu الsalaati fi lmasjid اlxaraam salaada fadligeeda masjidulxaraamka dhexdiisa lagu tukado wabihi qaala akbaranaa camr bnu caliyin wmoxamed bn اlmusanى qaala xadaanaa yaxya bnu saciidi can muusa bni cabdillaahi اljuhaniy wahuwa abu salamata alkuufiy lam yasixa ana alqaطaana طacana fiihi huwa waana hiqa waa muslim iyo tirmidi nasaa-i bnu maajaha u wariyaan qaala samictu naafican qala xadaanaa cabdullaahi bnu cumar qaala samictu rasuula اllahi sal l slam nabigaan maqlay yaquulu isagoo dhahay salaatun fii masjidii salaad masaajidkayga lagu tukada afdalu way ka dheeraadsan tahay oo way ka fadli badanaysaa min alfi salaatin kun salaadoodoo fiimaa siwaahu wixii kasoo haray min almasaajidi ila almasjid alxaraam ma ahane oo masjidulxaraamka ma ku jiro marka masjidulxaraamkiina boqolou sii dheeryahay masjidunabowiga marka meesha waxaa ku sugan masjidulxaraamka salaada lagu tukadaa fadligiisa qaala abu cabdiraxmaan alimaamu الnasaa-i wuxuu yihi laa aclamu ma ogi axada axad rawaa hada alxadiida xadiidkan wariyey can naaficin ka wariyey can cabdillaahi bni cumar gayra muusa aljuhani aan ahayn yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ku cileeyo tafarud wuxuu leeyahy muusa aljuhani keliya unbaa ka wariyey naafic ee xadiidku marka yani naafic can ibni cumar ka wariyey ee xadiidku yani si kale waayo ragga kale naafic can ibraahima bni cabdillahi bni macbad ana maymuunata saasay u wariyeen oo xadiidka marka wuxuu ka dhigay naafic cidda uu ka warinaya ibni cumar ma aha keliya naafic can ibni cumar waxaa yidhi muusa bnu cabdillaahi aljuhani laakiin waa la mutaabiceeyey muusahan mutaabacadaasna muslimaaba wariyeyba kun saddex boqol sagaashan iyo shan xadiidka uu raqamkiisu yahay min طariiqi cubaydillaahi can naaficin cubaydillaahi ee mutaabiciyey can naafic sidan ibnu cumar sidoo kale haddana muslim wuxuu keenay min طariiqi ayuub can naafic milahu marka ayuub iyo cubaydullaahi ayaa waxay mutaabacayaan muusa muusahan musa bn abd muusa bn cabdillahi aljuhani ayb marka tafarudkaasi waa laga xoog badan yahay laakiin riwaayadan oo yani naafic can ibni cumar oo xadiidkan a bukhaari ma soo saarin isaga muslimna labadaba waa soo saaray tan soo socoto iyo middan nasaa-i uu tafarudka ku sheegay labadaba waa soo saaray saniicu limaami muslim marka waxay tahay xadiidku waa ansaxay labada dhinacba marka agtiisa cinda muslim cinda gayrihi sida bukhaarina riwaayada naafic wuxuu ka dhigayaa riwaaya marjuuxa ah waxaana ka raajaxsan bay leeyihin midda kale ayb markaasuu wuxuu yidhi wakhaalafahu ibnu jurayjin wagayruhu ibnu jurayj iyo geyrkii ayaa khilaafay waatan marka riwaayada ibnu jurayj wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim wa moxamed bnu raafic qaala isxaaqu ahbaranaa waqaala muxamadu xadahanaa cabdurazaaq waa saniicu limaam muslim oo kale xadathanaadii akhbaranaadoo kala duwa qaa oo midna xadahanaa buu yihi midna akhbaranaa qaala xadahanaa bnu jurayjin qaala samictu naafican yaquulu xadahanaa ibraahim bnu cabdillahi bni macbad bni cabaas anahu xadahahu ana maymuunata zawja الnabiy sal ly slm qalat samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquulu salaat fi masjidi hada afdl min alfi salaati fima siwaahu ila masjid alkacba ayb marka xadiidkan mukhaalafada marka wajhu اlkhilaaf waa iska cad yahay oo shayka naafica laysku khilaafay muusa bnu cabdillahi aljuhanina shaykhu naafic wuxuu ka dhigay ibnu cumar ibnu jurayjna shaykhu naafic wuxuu ka dhigay ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbad bni cabaas musnadka xadiidkana min musnadi maymuuna u noqonaa marka maymuuna laga wariyey mukhaalafada marka meeshaasay joogtaa meeshaan marka laba arrin in la tanbiihiyaa waa muhim iyadana jamiicu nusakhi alkhadiya oo sunanu nasaa-iga kitaabkan nasaa-iga nusakha khadiga ah ee la hayo mujtabaha dhammaantood mujtamicatun calaa cadami dikri bni cabaas fii isnaadi bni jurayj isnaadkan ibni jurayj ibnu cabaas kuma jiro hadda u fiirsada ibraahimu bnu cabdillahi bni macbad ibni cabaas ana maymuunata waay can ibni cabaas ma aha dhammaan marka nusakha khadigee hore saasay isku waafaqeen wahadaa marka arrintaanna waxay khilaafsan tahay wahada mukhaalifun lima dakarahu lmusanifu waa nasaa-i wixii uu ku sheegay fi lkubraa sunan lkubraa xaysu rawaahu bihada lisnaadi buu ku wariyey faadkhala bna cabaas fiihi ibnu cabaas buu dhexgeliyey oo ibraahimu bnu cabdillahi bni macbad can ibni cabaas ana maymuunata saasuu yihi faadkhala bna cabaasin fiihi wa qaala bacdahu dabadeed wuxuu yidhi imaamu الnasaa-i fi sunani اlkubraa rawaahu اllaythu can naaficin can ibraahima bni cabdillahi bni macbad can maymuunata walam yadkur ibna cabaas ma sheegin ayb isaga marka riwaayada laytho wuxuu ka dhigay ibnu cabaas inaan lagu sheegin riwaayada layth inaan ibnu cabaas lagu sheegin riwaayada laythna waxaan filaa inay nagu soo martay kitaabu lmasaajid kitaabkan intaan haynin saasaan filaan marka wuxuu leeyahay marka middaas layth ibnu cabaas kuma jirin middaan ibnu jurayjna fi sunani lkubraa ibnu cabaas uu kusoo daray ibnu cabaas wuxuu dhexgeliyay beyna ibraahim iyo maymuuna ayb waxaa kale taas waa marka mukhaalafo musanifka laftiisa mukhaalafada labaad waxay tahay alxaafid abulxajaaj almizi abulxajaaj yuusuf bnu zakiy almiziy tuxfat lashraafka wuxuu yidhi markuu khilaafka xadiidkan iyo ka hadlayo wuxuu yidhi wakadalika xadiidu bni jurayj cinda الnasaa-iyi waa kan huwa fi jamiici الnusakhi can ibni cabaasin can maymuunata waa cagsiga tii hadda aan sheegnay mizina wuxuu leeya jamiicu الnusakh ibnu cabaasaa ku jiro walafduhu can ibni jurayji qaala samictu naafican yaquulu xadahanaa ibraahimu bnu cabdillaahi bni macbadin ana bna cabaasin xadatahu ana maymuunata zawja الnabiy sal l slama qaala wahada lafdu صariixu fi ana alxadiida can ibraahim can ibni cabaas can maymuunata laa can ibraahim can maymuunata wallahu aclam halkaana xaafid ilmizi sidaas isagnu yelina xoogaa waxaa aada marka baciid u noqonaysa mararka qaar isaga laftiisa wuxuu xikaayoonayaa nusakii ou dul istaagay u ka hadlaa xaafid ilmizi nacam wuxuu leeyahay nusakii mujtabaha oo dhan sunan sunanu nasaa-iga oo dhan ibnu cabaasaa ku jiro qoladan muxaqiqiinta nusakha fiiriya iyagana iyo riwaayada hadda noo taal annaga ibnu cabaas ma laha wax uu dhigaa ma jira ibraahim ibnu cabdillaahi bni macbad ana bna cabaas idinka ana bna cabaas mau ku dhigaa hahe marka meeshaas xoogaa waxaa ku jira baxdi wax hadda oo mizi waa wahmiyey la dhihi karana waa ka weyntahay sababtoo ah nusakhu xikaayoonaan jamiicu nusakh yani hal ama laba hadday ahaa lahayd oo kale waa ka hoos bixi lahayd laakiin wixii nusakii dhammaayuu leeyahay dabcan isagana de waa ninkan adraafta dejiyey tuxfaha adraaftiisa kutub sita adraafteeda wa ilayhi lmarjic marka laga hadlaayo yani riwaayaadka iskhilaafkoodana marjic isaga a marka xoogaha meeshaas marka wax in laga fiiriyo badanay u baahan tahay wbه qال أخبرnا cمر بن علي وهو أbو xفصn الفلاص qال xdثnا محmد وهو بن جعفر غندر qال xdثnا شعبة عن سعد بن إبراهيم qال سمعت أbا سلمة qال سألت الأغر عن hda الxadيiث xadiiثkan su-aaلe فxdث الأغر أنه سمع أbا هريرة يحdث أن النبي صلى اه عل سلم qال صلاة في مسجدي hذا أفضل من ألف صلاة فيma siwاه من المساجد wixii ka soo haro masaajidu ka fadli badan yahay ila alkacbata kacbada maahane yacni xaramkaa loo jeedaa ila almasjid alkacba ka masjidulxaraamka unbaa lagu yacni lagu cayinaa un maahane maahan yacni say u badan yihiin culimadu maahan yacni kan ay kacbada ku dhex taal keliya unbaa wax badan lagu helayo xaramkao dhan la mid maahan sidaas yacni uma badna culimada qaar ahlu cilmiga ka midana oo riwaayaadkan oo kale ku qeydayna waa jiraa masjidulxaraam kacbada ay ku taallo qaala binaau lkacbati kacbada dhismaheeda wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaaris bnu miskiini qira'atan calayhi waana asmac can ibni اlqaasimi qaala xadaanii maliku can ibni shihaabi can salim bni cabdillaahi ana cabdallahi bna moxamed bni abi bakrin الsidiiq ahbara cabdallahi bna cumara can caaishata ana rasuula اllahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi alam taray miyaadan arkin caaisha haddaad tahay ana qowmaki qowmkaaga xiina banow lkacbata markay kacbada dhiseen iqtasaruu can qawaacidi ibraahima calayhi salaam aasaaskii ibraahim way ka gaabiyeen inay gaaraan meeshii aasaaska uka jeexay ibraahim afarta dhinac uga jeexay waa ka gaabiyeen ayb faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuul allow alaa tarudduhaa calaa qawaacidi ibraahima calayhi salaam miyaadan u celinaynin aasaaskii nabiyullaahi ibraahim adiga miyaadan ku celinaynin qaala waxau yidhi lowlaa xidhaanu qowmiki qoomkaaga u cusboonaanta ay u cusboon ay u cusboon tahay yacnii dhowaanshaha qoomkaaga dhowaanshahooda bilkufri ay u dhow yihiin haddii lala yahay la facaltu waa samayn lahayo haddaynan jiri lahayn qoomkaagu inay kufri ku dhow yihiin yacnii cahdigoodii gaalnimada iyo jaahiliyada hadda dhow ahay taas haddaynan jiri lahayn waa samay lahay waay waxay isleeyihiin haddii kale haddaan kacbadii dumiyo iyagaa qalad fahmaayo waxay leeyihin awalba intaanu rabay nacam kacbaduna da dabcan waa ku weyneyd iyaga laftooda qalbigooda waana waana ilaali jireen aad bayna ugu weyneyd xurmo nooc ahna waa sii jireen inkastoo shirki ay ku samey jireen haddana yacni kacbadu way la weyneyd marka haddii iyaga markii uu muquuniyey ou ka adkaaday haddii uu kacbadii dumiyo ee dadkii waxmagaradka ahaa iyo iyagii laftooda markaas soo islaamay oo kale iyo iyo kuwan waxmagaradka soo islaami lahay iyo waxaa laga yaabaa inay is yidhaahdaan waa kanaa ujeedkiisii iyo awooddii markii uu gaaray waxaanu iska sameynaya in waa iska takrifalaa inay dhahaan uu ka cabsaday waa iska dhaafay marka meeshaa marka waxaa laga qaadanaa qofka mas'alo xugun sharci ah inuu kula hadli karo kula sheekaysan karo xaaskiisa hadda nebiga caaisha u la hadlaa arrin sharciga ayuuna u sheega ukala hadlaya waxaa kaloo laga qaadanaa xadiidka sidoo kale dadka cuquushooda in muraacaad lagu sameeyo oo shayga sunnada ah mararka qaar in laga tago ta'liifan liquluubi alcaama caamada quluubteeda iyadoo lasoo dumaayo ama laysdhahayo armay si qaldan waxaan u fahmaan cuquushooda ma gaarayso wixii laysdhaho in dib loo dhigi karo oo markaas inaan markaa lagu degdegayni sidan hadda marka ay kacbada u taallo oo calaa asaasi qawaacid ibraahim aynan ahayn waxaa ka fiican calaa asaasi qawaacid ibraahim in laga dhigo sidii ka fiicnayd marka lama sameynin waxaan loo sameynin dir ilaalin la ilaalinayo kuwan quluubtooda laftooda leanna shaygu hadduu waajib ahaan lahaa qofna laguma ilaaliyeen laakiin maadaama uu shay mustaxaba yahay dadkan marka quluubtooda in la dumaa ka weyn marka shaygan hadday iyagu diinta ka baxaan shay sunno ah diinta la la sameeyey darteed intay ku faham xumoodaan diinta ay uga baxaana ka daran ayb taa marka ilaalinteeda laga qaadana markaas ma waxay noqonaya dee karaaha iyo khilaaful owle iyo miyaa markaa lagu jiraana maya khilaaful owle maba la dhahayo waxaan oo kale marba haddii maslaxo sharciya looga tagay darteed dembina ma ahan khilaaful owlena ma aha xataa xataa karaaha ma lagu idlaaqayo nebigaa karaaha ku dhacay ma la dhahayo waayo wax ka weyn maadaama uu ku ilaalinayo gaarsiintii diinta lafteedana qeyb ka mida ay tahay isaga khilaaful owle ma ka aha marnaba haddii sidaanoo kale ay jirta ay dhacda lafteedana waa saas faqaala cabdullaahi ibnu cumar ibnu cumar waxa uu yidhi lain kaanat caa-ishatu caa-isha haddii ay tahay samicat haadaa kan inay maqashay min rasuulillahi sal l l slam ay ka maqashay maa uraa aniga mala imala gelin maayo tarka istilaami ruknayni labada rukni taabashadooda ka tegisteeda alladeyni labada rukni oo yaliyaani alxijra xijru ismaaciilka xigo ka tegista laga tegay ma arkaayo oo la imalo gelin maayo ilaa ana albeyta kacbadu lam yatima ma dhammaystirmin calaa qawaacidi ibraahim calayhi salaam qawaacidu ibraahim inaynan ku dhammaystirmin darteed ayaan loo taabanin uu leeyahay yacnii markuu dawaafka sameynayo qofka daa'ifkaa labada yamaaniyeenka la yidhaahdo xajarul aswadka iyo ruknulyamaaniga waa la taabtaa labadan xijru ismaaciilka xigo lama taabto wuxuu leeyahy marka ibnu cumar sidana nebiga hadday caa-isho sidan ka maqashay waxaan u malaynaa sababta looga tegay in labadan la taabto asaaskii nebi ibraahim aynan labadan ku qotamin oynan ku taagnayn sidaasuu leeyahay masaladaasu marka meeshaa kala baxay ibnu zubayraa sameeyey marka waqtigiisii oo wuxuu yidhi ada waqtigan dadku gaalnimo kuma cusba waxwaa fahmeen markii uu maka madaxda ka noqday oo maamulay uu qabsaday ayuu kacbada intuu dumiyey ayuu sidii nebigu jeclaayo u dhisay oo wuxuu soo gaarsiiyey qawaacid ibraahim meeshii ay ku taallay ayuu soo gaarsiiyey sidii nebigu uu rababay sala allahu calayhi wasalam ee markii dambe dagaalkii uu dhacay ku dhacay ibnu zubayr oo xajaaj ibnu yuusuf iyo ay yacnii amawiintii ay soo galeen oo ibnu zubayr la dilay xajaaj wuxuu ku celiyey kacbadii sidii hore ay ahaa jirtay tu dumiyey ayuu sidii hore ka dhigay oo aan qawaacid ibraahimka ku taagnayn markii amawiyiintu meesha ay ka tageen oo qoladii cabaasiyiintii ay imaadeen abu jacfar almansuur ayaa wuxuu damcay ayaa imaam maalik kala tashtay markaasuu wuxuu yidhi iska dhaaf uu yidhi sidan ku daa kacbada yaan laga dhigin uu yidhi marka waxay ku cayaaraan cayaar yaan looga dhigin boqorada midba midka uu necab yahay siduu yeelay maani si ka duwan in la sameeyo midna ou dhisa midna dumiyo midna dhisa midna si kale u dhisa ku kalena sidaa ka dhaaf uu yidhi laa tajcalhaa lucbatan lilmuluuk waxay muluugta ku ciyaaraanay ku dheeldheelaan ha uga dhigina sideeda iskaga daa ila alaana marka waxay baaqi ku tahay sideedaas hore markaan imaamu maalik uu sidaan fadwoonayana maslaxa sharciga loo dhaafay oo looga tegay waayo inta la sameeyey sidii fiicnayd ayaa haddana siyaasad darteed loo dumiyey dadka marka siyaasadda ama qofku ha ahaado qof wadaada ama qof aan wadaad ahayn ha ahaado marba haddii dad nacaybkood ou galo ayaga dartood nacaybkaas uun inuu taxqiijiyo darteedo wax walba u sameynayo waxaa meesha ka baxaya marka diinkii iyo alla kacabsigii iyo kulli meesha waa ka baxayaan ayb dad waxaad arkaysaa qof ou nacayaa qofkaas ou nacayo wax allaale wixii uu sameeyo ama ha fiicnaadaan ama ha xumaadaan inuu khilaafuu jecel yahay dadka bacdi annaas xataa waxay gaarsiinayaan inay qof ka digaan qofkaana layska ilaaliyo saana u aaminsanyaha intay dhahaan dadkii ay u diraan qof kasii daran kay ka digaayeen ama ag xag caqiide ha noqoto ama xag kale ha noqoto ku ka daran ujeedku marka muxuu noqonaa qofkan aan necebahay un aniga horta aan yacni wax dhibaayo un aan sameeyo waxaas alla kacabsi maaha ilaahay hortiisana marka la tegaayo qofku inuu dhug u yeesha alla rabaa wuxuu rabbi kala hortegaya wbihi qala akbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akbaranaa cabdatu waabuu mucaawiyata qaala xadaanaa hishaam bnu curwata can abihi can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam lowlaa xadaahatu cahdi qowmiki qoomkaaga waqtigooda cusboonaantiisa ama dhowaanshihiisa haddii lala-yahay bilkufri ay ku dhow yihiin gaalnimo ku dhowaadeen yani waqtigoodii gaalnimada inuu dhow yahay ou dhowaa haddii lala-yahay lanaqadtu lbeyta kacbadan dumin lahaa fabanaytuhu calaa asaasi ibraahima calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim asaaskiisaan ku kordhisi lahaa wajacaltu lahu waxaan u yeeli lahaa al khalfan ayaan u yeeli lahaa khalfan marka waxay tahay dhabar duud alkhalfu aldahru waljihatu allatii tuqaabilu lbaab albaabka meesha qaabilsan oo dhabarka u ah ayaan u yeeli lahaa ujeedku marka waxay tahay albaab kale oo albaabkan ku aadan ayaan gadaalna ka samey lahay laba albaab ayb fa ina qurayshan quraysh lamaa banat ilbeyta beytka markay dhistay istaqsarad yacnii way gaabisay oo ama nafaqadii baa ka go-day aasaaskii saasay ku gaari waayeen waa wax yareeyeen oo wax gaabiyeen intaa maynan samay karin oo nafaqadii baa ka go-day wabihi qaala akbaranaa ismaaciil bnu mascuudi wmoxamed bnu cabdilaclى can khalidi can shucbata can abi isxaaq can اlswad ana uma اlmu'miniina qaalat ina rasuula اllahi sal l slm qaala lowlaa ana qowmii wafii xadiidi muxamedi qowmaki xadiidu cahdin marka riwaayada ismaaciilna qowmii waaye midda moxamed ibn cabdilaclana waa qowmaki xadiidu cahdin bijahiliyatin haddii lala-yahay taa lahadamtu lkacbata kacbadaan dumin lahaa wajacaltu lahaa baabeyni laba irid baan u yeeli lahaa marka kacbada dhisid darteed in loo dumiyo dembi ma aha ee laakiin ilxaad iyo nacayb in loo dumiyaa qatar ah dembina laakiin hadday intay ama dunto ama ay yacni ay dhismaheedii ou noqdo dhismo markaa aada u taag dareeyay markau noqdo kale waa inta la dumiyo waa la dhisi karaa wacalaa haadaa masaajidkuna waa la mid iyo meelaha kale falamaa malaka bnu zubayr markuu milkiyey oo uu maamulay maka jacala lahaa baabeyni laba iridoo u yeelay wabihi qaala akbaranaa cabduraxmaan ibni moxamed bni salaam qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun cabdiraxmaankan shaykhu nasaa-i ah waa albaqdaadiyu tarasuusiyu abulqasim laa ba'sa bihi qala xadaanaa yaziid bnu haaruun yaziid bnu haaruun qaala akbaranaa jariir bnu xaasimin qaala xadaanaa yaziid bnu ruumaan can curwata can caaishata ana rasuula اllahi sal ly slama qaala yaa caaishatu lowlaa ana qowmaki qowmkaaga haddii laleeyahay xadiidu cahdin bijaahiliyatin inay yihiin kuwa jaahiliyadii waqtigoodii ku dhow la amartu bilbeyti kacbadaan amri lahaa in la dumiyo fahudima waa la dumina faadkhaltu fiihi waxaan gelin lahaa dhexdiisa maa ukhrija minhu wixii laga bixiyey intii laga saaray ayaan soo gelin lahaa wa alzaqtuhu bilardi dhulkana waa ku dheji lahay albaabkeeda waalzaqtuhu ay waalzaqtu lbaaba bilardi albaabkan dhulka ku dheji lahay hadda albaabka kacbada waa dheer yahay jaranjaro in la saaro maahana qof gaari kara male fooli kara dhulkan ku dhejin lahaa buu ayb wajacaltu lahu baabayni laba irid baan u yeeli lahaa baaban sharqiyan wa baaban garbiyan irid yacnii dhanka qoraxsoo yacni bari iyo irid dhanka galbeed fa inahum cajazuu waxay ka caajizeen can binaa'ihi dhismihiisa fabalagtu bihi waxaan la gaari lahaa asaasa ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim aasaaskiisaan geyn lahaa oo derbiga meesha intuu ka dhiman yahay qaala fadalika aladii xamala bna zubayr kaasi waa waxaa ibnu zubayr ku xambaaray calaa hadmihi dumintiisa marka ibnu zubayr ma qaldanayn taasaa ku xambaartay inuu dumiyo qaala yaziidu waqad shahidtu bna zubayr ibnu zubayr baan xaadiray xiina hadamahu markuu kacbada dumiyey oo banaahu ou dhisay wa adkhala fiihi wuxuu soo gelay min alxijri xijriga xijri ismaaciilkuu soo geliyey kacbada intee laga gelinaa kulligiisaa mase waa arkayna waqad ra-aytu asaasa ibraahima calayhi salaam ayaa waxaan arkay buu yidhi nebi ibraahim aasaaskii uu derbiga ka dhisay ayaan arkay xijaaratan dhagax baan arkay ka asnimati libili geela kuruskiisa oo kale ah mutalaaxikatan oo isku dhegdhegan ay mutalaasiqatan yani markii meeshii nabiyullaahi ibraahim aasaaska ka qoday la jeexay waxaan ku arkay buu leeyahay dhagax duqowday oo markaa yani isku dhedhegan oo ka asnimati jamal oo kale ah xijriga marka kulligiis kacbada ma ahan meeshaan hadda xayn daaban kulligeed kacbada ma ahan oo wuxuu keeni doonaa yacnii ilaa shan dhudhun meelahaas riwaayaadka qaarna toddobay gaarsiiyaan ilaa iyo shan dhudhun kacbada hadda derbigeeda meesha uu yahay derbigaan hadda aasaaska aan ku taagnayn marka yacnii shan dhudhun laga tiriyo dhanka meesha xayn daaban loo socdo ama toddobaba laga tiriyo bartaasaa marka waxaa ku yaalay asaas ibraahim hadda marka xijrigu waa kasii dheeryahay intaas ziyaadaaduu sii wataa ziyaadaadka marka dabcan waxaa loo sameeyey ixtiyaad maadaama qofku haddii uu xijri ismaaciilka dhex galo qof kacbada ku dhex jira waay dawaafkiisu ma ansaxayo si marka dadka dawaafkooda looga taxadaraa ziyaadaadaa lagu daray dhul dhul baa lagu sii daray si loo hubiyo qofku inuu xowlal kacba ku dawaafayo ee isagoo dhan laakiin ma ahan xijrigoo dhan kacbada ka mid ma ahan wabihi qaala akbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can ziyaad bni sacdin can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slama yukharibu اlkacbata kacbada waxaa baabi'inayo dusuwayqatayni labada labada kub laba kub kub labada kuboo yacni shansho ama labada kub kan ay yaryihiin kubabka yaryarka u saaxiibka ah labada kub oo yaryarka u saaxiibka ah ayaa kacbada kharaabin doono min alxabashati xabashada xaal uu ka mid yahay yacnii kacbada marka waxaa dumin doonuu leeyahay oo kharaab ka dhigi doono mid labadiisa kub ama labadiisa shansho ay dhuudhuuban tahay oo yaryar kaasaa kacbada kharaabin doono waa aakhiri zamaanka waqtiyada dambe inkastoo riwaayaadka qaar ay tilmaamayaan markii kacbada la dumiyo kadib in la dawaafi doono xataa bacda hadmihaa meeshii ay ku taallay iyo in la dawaafi doono ayb qaala dukuulu lbeyti marka takhriibka hadda binaa-a ka horeeyo tarjamada saasay u waafaqeen oo tarjamada binaa lkacbati bay ahayd marka maxaa laga qaadanayaa kacbada inay sii dhisnaan doonto ilaa waqtigaas laga gaaro oo la kharaabinayo oo midkaa markaad u sugay qateynka uu qaraabin doono qaala dukuulu lbeyti kacbada gelitaankeeda yani kacbada dhexdeeda in la galo gudaha loo galo banaantahay lagu tukado ama lagu adkaarsado wabihi qaala akbaranaa mxamed bn cabdilaclى qaala xadaanaa khaalidun qaala xadaanaa bnu cawn can naaficin can cabdillahi bni cumar anahu intahaa ila lkacbati kacbadou gaaray waqad dakhalaha الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam iyadoo nebigu ou galay wa bilaalun iyo bilaalun usaamatu bnu zaydin iyo usaama waajaafa calayhim cuhmaanu bnu dalxata cuhmaanu bnu dalxa ayaa soo laabay albaaba iridii ayuu korkooda kusoo laabay yacnii iridoo usoo xiray waa usoo laabay famakasuu fiiha maliyan zaman ayay ku jireen uma fataxa albaaba iridiibuu furay fakharaja nabiyu sal ly slam nebigaas soo baxay warakibtu waxaan koray addarajata jaranjaradan koray ayuu leeyahay ibnu cumar wadakhaltu lbeyta kacbadii baan galay faqultu waxaan idhi ayna sala nabiyu sal l slam nebiga xaggee ku tukaday qaaluu waxay yidhaahdeen haahunaa meeshaanu ku tukaday wanasiitu waxaan iloobay an as'alahum inaan su-aalo kam salla nabiyu sala allahu calayhi wasalama fi lbeyt nebigu imisuu ku tukaday kacbada dhexdeeda meeqa ragco waan hilmaamayuu leeyahy inaan su-aalo riwaayadan naafic sidaasay leedahay waan iloobay inaan weydiiyo isaga ibnu cumar dabcan ma gelin markii albaabka la furaybuu wuxuu su-aalay bilaal nabiga xaggee ku tukaday halkaanu ku tukaday meeqa ragcoo tukaday ma ma su-aalin marka hadhow waxaan arki doonaa marka inuu laba ragco ku tukaday ibnu cumar inuu sheegi doono jamcinteedana marka waa arki doonaa wabihi qaala akbaranaa yacquub bnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun qaala akbarana bnu cawn can naaficin can ibni cumara qaala dakla rasuulu lahi sal l slam albeyta nebiga kacbadou galay wamacahu lfadl bnu cabaas iyadoo uu la jiro wa usaamat bnu zayd iyo usaama wa cuhmaanu bnu dalxata wa bilaalun faajaafuu calayhim ulbaaba iridkii ayay soo laabeen kusoo laabeen famakuha fiihi maa shaa allahu wou nagaaday intii alla doono uma kharaja waa soo baxay makaha iyo makuha labada waa banaanta uma kharaja waa soo baxay qaala bnu cumar waxa uu yidhi kaana awalu man laqiitu qofkii aan la kulmay kan ugu horreeyay bilaalan ayuu ahaa faqultu waxaan idhi ayna sala nabiyu sal ly slam nebiga xagguu ku tukaday qaala maa bayna alusluwaanatayn labada tiir inta udhexayso labada tiirna waxay tahay lix tiiray kacbada gudaha ku leedahay saddexda marka albaabka laga gala saddexda hore waa la dhaafaa saddexda kale oo wejigiisa labana midigoo iska mariyey halna wuxuu iska mariyey bidix bartaasuu ku tukada marka qaala mawdicu salaati marka kacbada dhexdeeda in lagu tukan karo waa bannaan tahay ma la dhahaayo marka qofku markuu kacbada dhexdeeda ku tukanayo qeyb ka mida ayuu dhabarka u jeedinaya saas darteed salaad in lagu tukadaa ma aha culimo qaaraasaa ku tagtay laakiin ma xoog badna mar haddii kacbada derbi ka mida derbiyadeeda qofka uu qaabilayo waa bannaan tahay marka maadaama nebigana uu ku tukaday sala allahu calayhi wasalam keligiina uma gaar ahaynoo bilaal ayaan la joogeenoo dabcan iyaga xataa waa la tukanayeen ilaa nebiga intuu tukado iyaga iskama dhaafayaan salaadda waan waana sheegi lahayn hadday sidaas jir jirto ayb qaar culimada ka midana waxay len waa in iridoo kale la furo bixaysu qofka dhabarkiisa bannaanka oo ugu jeesto oo kacbada derbigeeda iyo uunan ugu jeesanin waxyaabahaas dhan ma loo baahno waayo xadiidkan wuxuu leey albaabkii waa la laabay xadiidkaaba sheegaya ayb meelaha un aan lagu tuka karin kacbadana ku tacalluqdo korkeeda in lagu tukado waayo haddii kacbada korkeeda qofka uu ku tukado xaggee u jeedaana qiblo maba haystaba qofkaas sadxulkacba laakiin gudaheeda waa bannaan tahay qala mawdicu salaati fi lbeyti wabihi qala akbarana cmr bnu caliyin qala xadaanaa yaxya qala xadaanaa saa'ib bnu cumar qala xadaanii bnu abi mulaykata ana bna cumara qala dakla rasuulu llahi salى اllahu عalayhi waslama alkacbata ayuu galay wadanaa waa dhowaaday marka saa'ibkan sanadka ku jira waa saa'ib bnu cumara bni cabdiraxmaan bni saa'ib weeyaan almaqzumiy wahuwa hiqat rasuulka waxau galay buu yidhi alkacbata wadanaa wadanaa waxaa soo dhowaaday khuruujuhu bixitaankiisa yacnii min alkacbati ou ka baxo wawajadtu shay-an ayaan dareemay ayaan doonay wawajadtu waxaan yacni damcay waay shay-an shay ayaan doonay xaajo ay aradtu xaajatan xaajaan doonay aniga fadahabtu waan tegay marka sababkii oo uga maqnaaday ibnu cumar ayaa waxay tahay xaajaan aaday uu leeyahay nacam ayb waji'tu waan imid sariican anoo degdegaya fawajadtu rasuula allahi sal l slam khaarija nebigoo soo baxayaanba arkay yani sababtaasaan uga maqnaaday waayo kacbada inaan dhex galo inkastoo kulli dad badanba aynan gelin fasa'altu bilaalan bilaal baan su-aalay asallaa rasuulu llahi sal l slam fi lkacbati nabiga kacbada maku tukaday qaala nacam haah rakcatayni laba ragco beyna saariyatayni buu ku tukaday laba ragco ayuu labada tiir dhexdooda ku tukaday marka rakcataynidan iyo riwaayadii hore waxaan hilmaamay inaan su-aalo meequu ku dukaday see loo see loo jamcinaa marka riwaayadii naafic waxaa ku jiray iyo middaan tacaaruda marka ka dhexeey waa sidaas midda naafic wanasiitu an as'ala kam sallaa middaana laba ragcay suge laba si baa lagu jamcinaa marka culimada qaara waxay leeyihin middaani waa laga xoog badanya taas kala xoog badan laakiin ibnu abi muleyka keliya ma ahan ibnu abi muleyka waa la mutaabiceeyey waxaa mutaabiceeyey mujaahid fi saxiixi اlbukhaari marka mujaahid iyo ibnu abi muleyka labadoodaba labadan ragco waa sheegeen sida loo jamcinayo marka laba wej in lagu jamciyo taxqiiqa marka waxaa weeyaan wejka koowaad in la yidhaahdo in la yidhaahdo ragcataynidan waxa dhahaya waa ibnu cumar wuxuuna hadalkan u yidhi min dariiqati listinbaad uu ka yidhi oo waa maxay maadaama ay maalin tahay wuxuu ogaaday ibnu cumar horta in hal ragca nebigu uusa tukanaynin waayo waa maalin maalin hal ragca lama dukado salaadda hal ragca witirka salaad habeen waayo maadaama maalin ay tahay markaan nebigu tukaday horta hal ragca meesha waa ka baxday maxaa soo haraya marka inta la hubo ee ugu yar waa laba ragco laba iyo afar iyo lix iyaa la tasawuri karaa marka inta muxaqaqa ah ee la hubo yaqiinan loo hubo horta laba inuu dukaday marka binaan calaa dalika marka ragcataynida ibnu cumar istinbaadkiisa inay tahay ishaare ibnu xajar sidaa waa loo jamciyey si kalena waa loo jamciyey cumar bnu shabbah ahbaar ma akhbaari maka wuxuu wariyey uu yidhi fasta ibnu cumar fastaqbalanii bilaalun bilaalaa iga hor yimid faqultu waxaan idhi maa sanaca rasuulu llahi sal l slam nebiga muxuu sameeyey haahunaa meeshaan muxuu ku sameeyey fa ashaara biyadihi sallaa rakcatayni sidaas u yiri riwaayada marka oo cumar ibnu shaba marka midda ibnu yacni waxaan ku xambaaraynaa naafic wanasiitu an as'ala kam sallaa yacni wax iima sheegin waayo marka ma aana yani waxaan hilmaamay inaan su-aalo meeqoo dukaday iima sheegin waayo macnaheeda marka iima sheegintaas waxaa lagu xambaaraa hadal ahaan iiguma sheegin waay amaa ishaaro waa iigu sheegay waay sidaas marka bisabaabati walwusdaa buu ii ishaaray facalaa hada marka yuxmalu qowluhu nasiitu waxaa lagu xambaarayaa marka lafdan uma su-aalin isagana iiguma jawaabin lafdan laakiin ishaaratan uu iigu jawaabay ragcataynida marka ishaarada ayay ka tarjumeen adu labadaas wej bay u jamciyeen wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaal marka laakiin qolo kaleo saddexaad baa iyagana waxay leeyiin mar dambe ibnu cumar su-aalay bilaal mar dambaa loo sheegay laba ragca inuu tukado laakiin ibnu xajar arrinkaas waa diidaa sababto wuxuu leeyahay muddo dheer buu naafic ibnu cumar la socday haddii xataa mar dambe ibnu cumar uu su-aalay bilaal ee loo sheegay naafic waa ogaa lahayn waana weri lahayn wbihi qala akhbarana axmed bnu sulayman qala xadaana abu nucaym qala xadaana sayf bnu sulayman qaala samictu mujaahidan waatan yaquulu utiya bnu cumara fii manzilihi baa loogu yimid faqiila hada rasuulu llahi sal l slam qad dakhala alkacba waa kan rasuulkii alla kacbadou galay faaqbaltu waan soo jeestay faajidu rasuula llahi sal l slama oo faqiila waxaa la yidhi hada rasuulu llahi sal l slama qad dakhala alkacbata waa kan rasuulkii kacbada yani haadaa kani rasuulu llahi sal l slam rasuulkii alleh qad dakala alkacbata u galay faaqbaltu waa soo jeestay warkii ibnu cumara qaatay marka iltifaadaa ku jira faajidu rasuula اllahi sal ly slam nebiga ayaan helay qad kharaja inuu soo baxay ayaan arkay wa ajidu bilaalan bilaal baan arkayey ayaan helay cala albaabi iridka ko agtiisa qaa'iman isagoo taagan faqultu waxaan idhi yaa bilaal asallaa rasuulu llahi sal l slam fi lkacbati nebiga kacbada maku tukaday qaala nacam buu yidhi haa qultu ayna xaggee qaala maa bayna hatayni alusduwaanatayni labadan tiir dhexdooda ku tukaday ragcatayni laba ragcood dukadeed uma kharaja waa baxay fasallaa ragcatayni fii wajhi lkacbati marka ibnu cumar waa baxay laba ragco marka uma kharaja waa baxay nabiga sal l slam fasallaa ragcatayni buu tukaday haddana fii wajhi lkacbati kacbada ku aadankeeda banaanka yani maqaami ibraahimka ayuu laba ku dukaday wabihi qaala akhbaranaa xaajib bnu sulaymaan almanbijiyu wahuwa abu saciid saduuqun yahy rawaa lahu الnasaa-iy can ibni abi rawaadin waa cabdulmajiid ibn cabdilcaziiz ibni abi rawaad saduuqun yukhdi wa kana murji'an afrada fiihi ibnu xibaana faqaala matruukun muslim iyo waxaa u wariyay asxaabu sunan alarbaca ayb marka waa saduuqun yukhdi isaga qaala xadaثna bnu jurayji can caطaءi can usamata bni zaydi qaala dakla rasuulu lahi sal l slam nabigaa soo galay alkacbata kacbada fasabaxa fii nawaaxiha dhinacyadeedu ku tasbiixsaday wakabara waa takbiirsaday walam yusali ma tukanin riwaayadan marka usaamana salaadba ma tukanin bay leedahay iyadana ishkaal kale laba wej ayaa marka laba jawaabaa looga jawaaba jawaabka hore wuxuu yahay riwaayada usaama khilaafaa ku jiro hadda middaani waxay leedahay walam yusalli imaam axmed wuxuu wariyey fii musnadihi can ibni cumara can usaamata fii ihbaati asalaati fi lkacbati marka usaama laftiisa marka labada riwaayaadkiisu way iskhilaafeen midna yacni inuu tukaday oo bilaalay waafaqeen midna ma tukaninay leedahay taas waa weji yani waxaan ujeedaa riwaayada waxaa la hormarinaa riwaayada ibnu cumar ee hadda aan soo dhaafaynay inuu ku tukaday ayaa middaan usaama laga hormarinaa sababta looga hormaray laba wej waayo wejka koowaad midda usaama khilaaf maadaama uu galay oo waa ku tukaday iyo kuma tukaninba ay soo aroortay waa laga xoog badan yahay marka naam oo dabdiyari ayay tusee midda labaad waxa ay tahay usaama waa naafi waxba u anfiyey salaad ma tukanin uu yidhi kacbada kuma tukanin ibnu cumar xadiidkii bilaalna xadiidka bilaalna wuxuu leeyahay nebiga haa waa tukaday waalmuhbitu muqadamun cala annaafi labada qof haddii midna uu wax anfinaayo midna uu sugaayo kan wax sugaayaa la yaa yaa la hormarina sidaasaa marka labada riwaayada yani xadiidka bilaal looga hormariyey midkaan usaama uma kharaja waa soo baxay fasallaa khalfa almaqaami buu ku tukaday ragcatayni laba ragco uma qaala wuxuu yidhi haadihi lqiblatu tani waa qibladii marka haadihi lqiblatu casharada danbaan ku sharxi doonaa way imaan doontaan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih